markana ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda wadanka qatar dalka qatar oo ay ka socdaan ciyaaraha koobka adduunka ayaa waxaa maanta la ciyaaray laba kulan oo ka mid ah wareegga kuwatrafinalka ah oo sideed wadan ay isugu soo hareen haddaba kulamadii maanta dhacay iyo kuwa berri la ciyaarayaba waxaa warbixinta nooga diyaariyey waryaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samaka
kooxda qaranka morocco ayaa sanadkan ah rajada keliya ee koobka adduunka oo rubc dhammaadkiisa lagu jiro ay ka fiirsanayaan bulshada qaaradda afrika dunida carabta iyo taageerayaasha isboortiga ee muslimiinta taasoo ka dhigtay xul taageero badan ku haysta gudaha tartanka morocco ayaa maanta la ciyaaraysa xulka burtuqaal oo iyagana aan dab yarshidayn marka loo eego bandhigoodii u dambeeyey kadib markii ay lix gool ku garaaceen kooxda qaranka switzerland laakiin kooxda ka socota waqooyiga afrika ayaa iyagana soo sameeyey bandhig aan la yaraysan karin iyagoo soo garaacay kooxda sbain oo ka mid ahayd kuwii looga cabsi qabay inay koobka ku guulaysan karaan inkastoo morocco ay matalaysa qaaradda afrika ayaa haddana garoomada dalka qatar waxa ay ku haystaan taageerayaal badan oo carbeed iyo afrikaan kuwaas oo markii xulalkooda ay ka hareen tartanka boorsada agdhigtay morocco dalalka ka socda qaaradda afrika ee sidan oo kale hore u sameeyey ayaa kala ahaa cameroon kun sagaal boqol iyo sagaashankii senegaal laba kun iyo labadii iyo gaana oo soo gaartay laba kun iyo tobankii laakiin midkoodna muusan gudbin samafinaalka oo waxaa jidka u galay dalalka england turkey iyo uruguay haddaba morocco ma noqon karaan xulkii ugu horreeyey ee ka socda qaaradda afrika ee gaara samafinaalka islamarkaana bog cusub u fura taariikhda koobka adduunka ee dalalka afrika ayaa weydiiyey maxamed qatar oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho samakaad morocco maanta waxa weeyaan broni hadiiba ay korowashiye ay reebtay wadanka maxaaladay brazil waxaan suurtagal aan ka ahayn broniga ma jiro inkastoo cristiano ronaldo isaga iyo tababaro is hayaan welina la filayo in keerka lagu soo bilaabi doono laakiin dhalinta yaryare ay haystaan wadanka maxaaladay portugal ayaa ah niman janis gaada balse morocco waxay noqo historic bay u tahay maalinka waxa weeyaan iyaga wadankii ugu horreeyey luqad carabi ku hadla oo taariikhda soo gaara weyaan wareeggiis dhamaadka weli ma dhicin niman af carabi ku hadlaya ama luqada carabi ku hadlaya ya oo meeshan soo gaara ma jirin laakiin wadamada iyaga ka horeeyey afrika ee taarikhda meeshan yimaaday senegal oo kale gan oo kale cameroon oo kale si xun bay ciyaar ugu hareen balse historic bay samayn karaan morocco waxay noqon karaan wadankii ugu horeeyey africa taariikhda ee gaara world cup semifinalkiisa ghana ayaa sidaan o kale hadda kor ugu dhawaatay runtii balse suares baa meel ugu soo baxay ha way suurtagal tahay in mataqaanaa ay morocco samayn karaan maanta historica ya maxaa yeelay morocco waa niman aada u diyaarsan amrabaad oo kale ziyaaj oo kale hakiimi oo kale waa suurtagal inay maanta iyana ay ka yaabsan karaan qolyaha waxaana la hubaa mundiyaalka hadda ka soconaya qatar inuu yahay koobkii ugu yaabka badnaa ugu xamaasada badnaa maalada vantin wuxuu yidhi qatar inkastoo laga soo horjeeday dunida ay kasoo horjeedaan laakiin wuxuu yidhi mundiyaalkii ugu halista badnaaba iyagu laga daawanaya sanadkan daawashada ugu badnaana baana laga daawanaya weliba xiisihii ugu badnaana bay reebayaan haddana raggii ugu waaweynaa baa waqtigood markii ugu dambeeyo ciyaaraya waa sababta tartan u xiisaha uu yahay maxaa yeelay haddii markaa la reebo laga badiyaa waddan kasta nin walba hogaamiye ah sida messi ronaldo markii ugu dambe world cup ciyaareen oo mar dambe dib uma ciyaari doonaan waa sabab tartankan xiisi u leeyahay kulan kale oo adag ayaa u dhexeeya xulalka faransa iyo england kuwaas oo mid kastoo ka mida uu doonayo inuu u gudbo wareegga samafinaalka faransa ayaa waxa ay doonayaan inay difaacdaan koobka adduunka oo sanadkii laba kun siddeed iyo tobankii ay ku guulaysteen laakiin tan iyo lixdan iyo labadii ma jirto xul difaacday koobka adduunka marka laga reebo xulka brazil oo laba jeer oo iska xigta ku guulaystay dhinaca kale xulka brazil oo si weyn sanadkan loogu saadaalinayay inay qaadi karaan koobka adduunka ayaa xalay laga ciribtiray tartanka iyagoo sababsaday kooxda kroatia oo isku arkeen wareegga sideedda ciyaar hal iyo hal ku dhammaatay boqol iyo labaatanka daqiiqo ayaa waxaa loo dhigay rigooryaal kala bax ah sidaasna waxaa ku adkaatay xulka kroatia oo u gudbay samafinaalka argentina si la mid a waxa ay rigooryaal ku garaaceen xulka netherland kroatia iyo argentin ayaana hadda isku sugaya wareegga samafinaalka maxamed qatar ayaan weydiiyey halkii xalay laga haystay xulka brazil oo ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon ee tartanka ka qaybgelayay
brazil runtii wuxuu ahaa wadankii maalintii koobkan la bilaabayay kii ugu cadcadaabuu ahaa qof walba ayaa filayay inay barasiil ku guulaysan karto labaatan sano kadib mundiyaalka dunida oo ay ugu dambeysay sanadii labadii kun iyo labadii laakiin habeen kharacan buu ahaa maxaa yeelay wadanka awooda badani waxay ahayd barasiil qaadka ugu weyna ay gasho waxay ahayd ya in ay ahayd inay mar horeba ku kala baxaan croatia waa ogahay croatia waa ciyaartooy aada u dhib badan runtii oo madax adag waa tii madax adag runtii luka madrid wadankiisa waxay ahayd niman xertay difaaca waa wadan yaab leh sababtoo ah brasiilka wada laacibiinta badan ee xarfaanta badan ayuu ninety intuu ugu dhameeyey ayuu hadha extra time la galay laakiin brasiil runtii waxa weeyaan waktigaa waalay oo banonigana waa waa saacidi waayey banonigan caadi ma aha banonigan ma yaqaano war ciddaan waa ugu cadcadday ciddaan uguma cadcadday ciddaan ayaa ku leh iyo ciddaan waa kuwii loo saadalay ma yaqaano ya isla kuwii guuldara tusay marka banonigan wax aan suurtagalkayn ma jiro qof kastoo dunida ayaa u yaabay markii la arkay brasiil oo ciyaaru ka haraya marka sababta ugu weyneed waxay ahayd oo nimanka brasiil looga badiyey waxay ahayd in brasiil ay ku badi weysay ninety-ga marka kuwaad waxaa la rabaa wadanka awooda badani inuu wadan ka soo horjeedo ku garaaco ninety-ga laakiin marba haddii ninety-ga lagula dhaafo meela lagu wadaa brasiilla waa kayo rigorooyinka lagu garaac maxaa yeelay waddankay la ciyaarayeen waa wadan ilaahay amarkiiba bahasha rigoorada aada ugu xariibsan bay ahaayeen waa nimankii maalidood jabaan kusoo reebay runtii bay ahaayeen runtii waana wadanka runtii afartii ciyaarood ugu dambeeyey wolcubka yaa ay yimaadeen ciyaarahoodu weligood iyagu wolcubka rigoor rigoor loogama badin wadanka croatia marka taa waxay keentay xitaa in tababarihii brasiil uu saacdii ugu dambeysay casilay kadib shoogii dhacay naymar qudhiisu niyajabbay ku tahay maaliud wuxuu yidhi wolcubka ka hor wuxuu yidhi kan wuxuu noqon karaa wolcubkii ugu dambeeyey laakiin saacdii ugu dambeeyey hadda wuu ka laabtay go-aankiisii balse waxaad arkaysaa neymar inuu sii ahaan doono guuldaraysto weyn inkastoo uu habeenku gaaray goolkii bele taariikhda isagay beli waa ragga brasiil ugu goolasha badan oo toddobaatii laba gool balse ninkan wuxuu ahaan doona guuldaraysto weyn sababtoo ah ilaa hadda waddankiisa wax koob oo weyn umaanu qaadin dhegaystayaal natiijooyinka ku soo kordha ciyaaraha maanta dhacaya ee koobka adduunkana waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddaheenna soo socda